aan ku bilowna iskaashatada kalluumaysatada gobolka banaadir ee la yidhaahdo dankulmis ayaa soo dhoweeyey heshiiskii ku saabsanaa in kalluunka soomaaliya loo iibgeeyo dalka ethoobiya iyagoo sidoo kalena soo hadal qaaday in badda lagu laayahay doomo kalluumaysi iyo raggii la socday kuwaasoo ka ambabaxay xeebaha magaalada muqdisho arrimahaasi iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxa uu ka waraystay gudoomiyaha iskaashatada gobolka banaadir soo dhaweynay waxayna dan ugu jirtaa ummada soomaaliyeed oo dhanay dan ugu jirtaa etoobiya keliya ma ahan wadamo badan hadda naga soo dalbadeen borseeskooda waa socdaan malaygaas inaan siino raallikana waxaana dan ay ugu jirtaa dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan oo tahriibka aadi lahayd amba micnaha shaqala'aanta baagamoondada guryaha la jiifi lahay waxaa soo baxaysa shaqaa soo baxaysa oo habeen iyo maalina soo baxaysa warshadaha gudaha malayga usii keedana intaan wadanka gudihiisa aan laga qaadin ay shaqaynayaan dheeli habeen iyo maalin laga shaqaynaya soo bixi doonta anay ka shaksi ahaan aadaan ugu farxay waxaan ugu farxaa badda marmara waxaan kasoo saarnaa kheyraad nagatan badan oo meelan geen aan weyn xal uma haynin dadkeedii oo keedsa karna ma hayn oo ganacsato soomaaliyeed oo keedkaas waan weyn leh oo intaas keedi karta ma haysan ayagana keedkoodii yaraa in malay oo kasii baxo dadkaana wax soo saarkooda habeen iyo maalin ayuu naqa doonaa xaaji kamaal dhoofinta kalluunka etoobiya la geynayo wuxuu bilowday wakhtigan oo xilli roobaad lagu jiro badduna ay aada u kacsan tahay marka taasi sowcaqabad kuma ahan howlihiina jallaabashada kalluunka horta badda saddex qayb u kala baxdaa xillina deer waaye xillina waxaa waaye gu' waaye xilliga hadda aan ku jirno oo hadda xilligan roobka uu nugu da'ayo aniga adigaba waxaa waa xagaay waaye xagaygan malaygiisa ebel waagi hore annaga badda markii xagaay la gaara maba shaqay jirin laakiin hadda horumar oo waxaan samaynay malaygii doomankii bokisi aan u samaynay sida markab camal u baxayaan baddii aadayn shan iyo toban maalmood ay ku maqnaanayeen doontii oo buuxda imaanayso meeshii marka hore doontii in laga xiro oo ninka badlayda amba asigii ciddiisa familkiisa iskaga hormaa jirin dhaqaale la'aan oo xagaay waa meel wax ka keena mal uu dhihi jiray hadda xilli jaanis waxaa noo soo baxay in aan micnaha malaygii aan ka keenno cigo miiraaley cadale warshiik dhulkaas dheeray doonta aaday waa soo kaluumaysan wixii malla ay hesho ilaa iyo toban maalmood ilaa shan iyo toban maalmood ay maqnaanee maraakiibta saddex bil afar bil ay badda ku jiraan ayada laakiin shan iyo toban maalmood baraf ku filan ay qaadanee hadda annaga xagaay iyo gu iyo deer nooma kala baxsano maadaama shaqada badda aan la jaan qaadno oo xilligii ay diid wax diidaysane weji kale cusub aan u samaysanay xilliga ay albaabadeeda dhan ay wada furyihiin oo baababkeeda dhan ay wada furyihiinne aan micnaha meeshii ugu sokaysa aan ka galna wax keenayn markii ay xirantane dhul dheera loo aadaa ciiga masiiga ilaa iyo warshiiq ilaa cadale hunurgood jamal aan dhehe sarta jamal ku aadan dhulkaasaan soo wada maraynaa malay dhulkaasaan laga keenaa saas waaye marka ilaa iyo shan iyo toban maalmood doonta maqnaane waxayna ku imaanay xasanow eedoo circiirayso malay ka buuxa imaane marka xilligii xagaagiya meeshaas nooga baaqday oo albaabka naga xirnayn jiray oo aan shaqalaanta aan naga jirin maalmahan waxaan maqlaynay in badda ay ku dhex maqan yihiin dhallinyaro wadatay doomo kalluumaysi oo ka ambabaxay xeebaha muqdisho arintaasi maxaa ka jira imise doon ayaase ilaa iminka lalayahay kalluumaysatada sagaal doon aa naga dhuntay waxayna naga dhumeen xilligii oo roobabka gu'ay da'ayeen oo roob mihigaan oo bilowda xagaagii iyo gu'i meesha iska gelaayeen roob oo mihigaana muqdisho gudaheeda ka bilowda baddana si fiican uga da'aya badda marka roobkaas markuu do'o ninka doonta waday waxaa u suurtagelaynin magaalada meesha ka jirta inuu arko amba u fahmo marka qaarkoodna jihiyaal wataa qaarna jihiyaal ma wataa qaarka jihiyaalka aan wadanin aaday u dhibe dhibay ku naqaneen sagaalkaas doon cillad waxaa qabsatay sida aan dareemayo in ay magaaladii ay fahmi waayaan roobkaas oo ka wada qariyey ay meeshii ay berigii ay kasoo aadilayeen badda ay gudaha u galeen baddana dhammaad ma lahan xasan waxaa dhacda marka in afar doon oo ilaahay maqaadirtiisa ay kusoo noqdaan oo nasiib ay u yeeshaan in ay berigii ay dib u soo raadiyaan saddexa adiga marka hore timid hal kalena waxay ku timid ay macnaha ay nasiib ay ku yeelatay markab socday aragtay markabkii waxay u malaysay magaalo asigii ay soo raacdeen halkiisa markay soo raacdeen magaaladii saasay ku heshay afartaas doon saasay noogu soo galeen teetalka hadda naga maqan shan doon waaye oo ku maqan badda shantaas maxaa aad war iyo wacaal ka haysaa warbixino oo goosgoosana soo gaarayay hadda war waxaa nala dhahaa hindi oo kale laga helay warkii dowladda hindiya xarinaasiga qaaday sagaal qofay ka qaaday dooman hindiya geysay laakiin warka ma hubno oo macluumaad aan hubno ma ahan oo aan la wadaagi lahayn wasaaradda kalluumaysiga ama safaaradda hindi oo kale aan la wadaagi lahayn maahan laakiin macluumaadkii oo dhammaystiran marka aan helno aan rabna inaan dhahno waddankaasa nimankii lagu hayaa sida hadda ka horba ay dhacday oo Sri Lanka oo looga keenay saddex ay ahaayeen saddexdaas looga keenay waddanka Sri Lanka dowladda Soomaaliya ay gacan ay nagu siisay iyo wasaaradda kalluumaysiga kalluumaysiga iyo safaaradda soomaaliya wada hadal dhex maray in nimankaas burcadbadeedna aysa ahayn dad shaqaysanayn ay ahaayeen sidaasa annagana lagu soo wareejiyey raggan marka waxaan dhahnaa markii aad waddan ku hubsatiin oo tan malada laga saaro amba dadka markii waxay ka maqan yihiin haan gorof ay gacanta gelshaan waxaa ku soo gaara warar aan hubnayn aa ku soo gaara xaaji kamaal ugu dambayntii kalluumaysatada qaarkood oo aan la kulmay waxa ay ka cabanayaan in maraakiib shisheeye oo ku sugan gudaha badda ay dhibaato ku hayaan marka haddii aad sharaxdo maxaa ka mida dhibaatooyinka aad ku qabtaan maraakiibtaas waxaa ka mid a dowladii markii badday aadaan maraakiib oo kalluumaysi oo sharci dareeh ay caqabado xoog leh ay kala kulmaan oo kuwa hadda xataa maqan inay dil u geysteen ay macquul ay tahay markabka waddanuu leeyahay ma joogyo inuu biyo uusan lahayn oo ka kalluumaysayo uu ogyahay dooma soomaaliya u arkaa wuxuu isleeyahay caqabaday naftaada ku yihiin amba waa lagu qabanaa intaan lagu qaban doontaan micnaha markabkaba ku dil amba korka ka saar taas waa dhacda laakiin oo caqabada ugu weyn oo ugu xun oo annaga hadda aan ka shaqaysan la'anahay maraakiibta sharci darada oo kalluumaysiga waaye xilliga hadda aan kuu sheegayo oo maalinta aan ku leehay waxaa nooga daran habeenkii habeenkii waxaa dhacaysa xasan doonti waxay ka soo saareen cegoo kale ka soo saareen jilbe iyo jeestay daasane biyo koray geliya biyaha kor markay qalabkii daadinay qalabka markay daadisa halnana waardiya la reebaa halkaasna waardiya toos oo haaya wixii soo socdo iskaga ilaalinaa oo markabe si uga leexdaan haddii maraakiibtaas maraakiib sharciyaysan ay yihiin amba maraakiib ganacsi yihiin nalkaas hadday arkaan waa ka leexanaya kan kalluumaysiga ma ka leexanaya waa kormarsiina
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha iskaashatada gobolka banaadir kamaal maki aweys oo u waramayay wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste